Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland Maxamed Ibraahin Ogle ayaa si rasmi ah u daahfuray tababar aqoon isweydaarsi ah oo loogu talagalay mas-uuliyiinta maamulka khilaafaadka dhulka ee Jubbaland. Tababarka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dhulka, odayaasha dhaqanka, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale. Tababarka ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray ahmiyadda ay leedahay in sare loo qaado aqoonta iyo khibradda mas-uuliyiinta maamulka dhulka. Maxamed Ibraahin Ogle, Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland oo furitaanka aqoon isweydaarsiga ka hadlay, ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay kulanka tababarka aqoon isweydaarsiga.
Waxaan rabaa inaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada meeshaan fadhida aan u sheego siminaarkan muhiimaddiisa ma aha maanta keliya inuu ahaado caqabadaha jira lagu wada xalliyo laakiin muhiimaddiisa asliyan waa in la fahmo caqabadaha dhulka ka jira muxuu yahay horta dhulka maxaa naga haysto muxuu yahay yaa leh awoodda yaa u leh yaa la rabaa inuu bixiyo yaase la raba inuusan bixin jawrfal hadduu yimaado waddooyinkii loo maraya waa siminaaro isku xulxigi doono ugu dambeynna waxaan ka soo saari doonaa qoraal marka waa noo inoo barbilow caqabado kastoo jirana maanta laguma wada xallin karo waa waqtiyo badana loo qaadanaya qodobka labaad siduu sheegay ugaaska soomaaliya hadda fidnada ugu weyn waa dhul waana la wada socotaanoo waa aragteen caqabadaha ka taagan annaga hadda haba noo ficnaado ama haba noo xumaadee system baa noo samaysan dowladnimadana sideedaba bulshada jubbaland waa inay fahamtaa wax un markii la bilaabo la sameeyo saaka haddaad wasaarad istid nin baa wuxuu u arkaya wasaaradda qorax ka soo bax inaysan ku ficnayn qoraxa dhaca u ficnayn marka markuu soo galo marka horeba tilmaamta ugu horeysa wuxuu ka bilaabaya inuu yidhaahdo war hadda wasiir inay saas usii jeedaa ka ficnayn bili aadan iyo dhaliil iyo tusaaleyn waa iyo shaqo la qabto mar kasta waa way wada socdaan marka shaqo kastoo la qabto waxay leeyihiin caqabaday leeyihin laakiin dee dowladda jubbaland waxay ku guuleysatay inay hay-addii dhulka samayso system digitala loo sameeyo magaalooyinka waaweyn sida hadda uu u sheegay odayga ka socday dhulka hay-adda dhulka kismaayo waxay leedahay master plan degmada dhoble waxaa loo sameeyey master plan balaxaawe iyo doolo waa noogu xigay in la sameeyo marka weli balaxaawe iyo doolo midna looma sameynin master plankii degmada laakiin waxaa dhammaystiran degmada dhoble oo aan rabno in aan insha allahu tacaala daah furno sidii kismaayo loo daah furo kale taa macneed waa maxay shaqaa socoto